madaxweyne farmaajo oo xalay ka qayb galay munaasabada shan iyo tobanka meey ayaa markii ugu horeysay ka hadlay waxyaabaha dhaliyey in uu natiijo la-aan ku dhammaado shirkii garoowe iyo arrimaha ay isku qabteen dowlad goboleedyada waxa uu ku eedeeyey dowlad goboleedyada in ay doonayaan samaynta madal aan sharci ahayn annagoo tixraacayna dastuurka qodobkiisa konton iyo labaad oo ka hadlaya xiriirka wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waa sax in xiriir joogto ah oo iskaashi ah la yeesho oo sanadkii mar la kulmo laakiin meel ay kaga taallo golo in la sameeyo kuma ay jirto arrintaasi waan ugu yar adkaatay waxaan u gudubnay doorashooyinka doorashooyinka waxay qabaan walaalahay in dib loo soo celiyo oo gacantooda lagu soo celiyo arrintaasna xoogaa wayn ugu yar adkaatay madaxweyne farmaajo oo ka hadlayey arrinta galmudug ayaa yidhi arrinta galmudug waxaa aanu ku talinnay in dib heshiisiin laga sameeyo markii la weydiistay maxaa la yidhaahdaa extension ama wakhti kororsi waxaanu ku nidhi wakhti kororsi waxa weeye waxaa ka horeeya horta process in la maro dowlad goboleedyadii kulli waa nugu raaceen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna waa nugu raacay laakiin markii uu tashi geliyey waa isbeddelay waxyar kaftanaan ku darsadee sidaa og tihiin qofku hadduu xanuunsan yahay saddex process yuu maraa saddex faysis saddex wejuu maraa weji waa inuu aqbalo horta inuu xanuunsan yahay uu cisbitaalka aado uu lugihiisa ku dhaqaaqo ama la geeyo meesha uu yidhaahdo waxaan u baahnahay xaaladdeeda inaan ogaado wejiga labaad waa in la fiiriyo xaaladdiisa cudurkuu qabo iyo xaaladda uu ku jiro siday u xun tahay ama sida loo daaweyn karo diagnosis ayaa la yihahdaa qaybta saddexaad waxaa weeye marka la ogaado cudurkiisa waxaa loo qoraa daawo arrinta galmudug waa aragnay dhibka jira waa dhegaysannay diagnosis yaan samaynay oo waa baarnay waxaan ogaanay in loo baahan yahay in la wada hadlo dadka gobolka degan dib heshisiin loo sameeyo kabacdina doorashadii la galo madaxweynaha walaalkay ma aqbalin daawadii ma qaadan madaxweyne farmaajo ayaa soo hadal qaaday arrinta muddo karoorsiga oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad loo hadalhayay walaalayaal wakhti ku darsasho iyo wakhti karoorsi ama extension runtii wax wanaagsan maaha waxaana loo baahan yahay haddii wakhti qof walba la doortay wakhti uu weeg yahay hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka xaqiiqatan ma doonayno hal maalin in lagu daro maxaa yeelay waxay abuuraysaa kalsooni darro waxay noqonaysaa xarig furtay haddii qof loogu daro wax celin kara ma laha khudbadda madaxweynaha ayaa siyaasiyiintu ay siyaabo kala duwan uga hadleen xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo khudbadda ka hadlay ayaan weydiiyey aragtidiisa dabcan waxa ugu waaweynaa qodobka uu sharciga ku taabtay qodob uu madasha ka hadlay iyo qodob galmudug iyo khilaafka taagana marka qodobka sharciga madaxweynuhu wuxuu keenay laba sharci bay keeneen xukuumadda ay keentay baarlamaanka mid wuxuu kusaabsan yahay khayraadka midka kalena wuxuu kusaabsan yahay doorashooyinka ka khayraadka kusaabsan dabcan waxaaba ku jira qodobo dastuurka ka hor imanaya marka madaxweyne ama xukuumaddiisa oo keeni kara sharci baarlamanka dastuurka toos uga hor imanaya oo tebinaya de waa la garan karaa sharci ilaalintu inay afgabaadsoon ka tahay ujeedada ugu ballaaran sharcigan khayraadka hadda baarlamanka horyaala laga lahaa waxa weeye keliya in signature bonuska ama waxaan la yidhahdaa xaqu qalimka lagu inta shirkado yaryar oo aan awood lahayn in shidaal soo saaraan lagu wareejiyo shidaalka soomaaliya dabad ay dilaal halkan kaga qaataan lacag ka badan lacagtii toban laab ama soddon laab ay ka faa'iidaan wixii signature bonuska ay ku bixiyeen marka ta ta sharcigu waa iska afgobaadsi unbay iska ahayd midda madasha madasha anigu waan garan karaa adin kastoona caddayn jirin cid hadda tidhi madal ha la abuuro laakiin waxaaban anigu fahmi karaa sababta loo dalban karo in madal dalkan dib loogu celiyo taladeeda sababtoo ah madaxweynuhu hadduu ixtiraami waayay dastuurkii dalka oo baarlamankii u faragelin joogtaa ku hayo oo aad og tahay in jawaari oo guddoomiyihii sida loo bedelay qasabka ahayd in guddiyadii baarlamanka la bedelayay guddigiisa shaqadiisa korjoogteynta si fiican u qabsada la kala diraya marka baarlamaanka hadda firgel joogta oo noocaasa lagu hayo dee sabab loo aamino oo shacabkii soomaaliyeed baarlamankii u aaminaan ama maamul goboleedyadii ay ka yimaadeenba ay umaami ay u aaminaan meesha ma taalo marka waa la fahmi karaa sababta ay walaac uga muujiyeen maamul goboleedyadu arrinta midda qodobka ugu weynee ugu dambeeyay ahaa arrinta galmudug madaxweynuhu dee sida uu uga hadlay galmudug waad ku garanaysaa xeerka ay kaga taalo wuxuu ku masaalay xanuun buu ku masaalay iyo dad yani wuxuu usoo qaatay analogy xanuunka oo kale ah marka halka uu dhigaydaad ka garan kartaaba in arrinta galmudug halka ay kaga taalla shacabkaana anigu waxaan qabaa iyo maamul goboleedkaaba in loo gafay oo ay tahay madaxweynuhu raaligelin buuxda ka bixiyo arrintaa iyo sida uu cabbirayba mudakororsi inaanu tiri doonin waa soo dhaweyneynaa laakiin arrinta galmudug maba aniga intan ka fahamsanay maba ahayn mid mudakororsi ku taxalluqdo dood dee galmudug taalo oo shacabkooda dee gudahooda ay ka doodi karaan anigu anigu aanan hadda rabin inaan galo mid muddo kororsi kororsi ku saabsan maahayne waxay ahayd madaxweyne leh afar sanaa la idoortay oo waxbaa ii harsan iyo dad kasoo horjeeda oo leh waxba kuma harsana marka mid halkaa lama gelin karo lakin isagoo haddii uu leeyahay anigu muddo kororsan maayo xafiiska dowladda federaalka ah xafiiska madaxweynaha ee anigu mas-uulka muddo kororsi dalban maayo oo soo dhaweynayna waa arrin aan soo dhaweynayna inaan madaxweynuhu doorashada waktigeedii ku qabto sayn abubakar maxamed v o a muqdisho